raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxnimo ee redio muqdisho waxaa ugu dooron guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan la qaatay haweenka kaasi oo looga hadlayay sidii haweenka ay baarlamaanka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadii loo ballanqaaday ee boqolkiiba soddon tababar lagu baranayo tabinta wararka bini-aadanimada oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduuda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte khaalib ayaa kula dardaarmay saraakiisha ay ciidamada booliiska soomaaliya in ay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta ammaanka shacabka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka amisom xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa sheegay inuu bilaabayo tartan isboorti oo ay ka qayb galayaan kooxaha ka dhisan gobollada dalka kaasi oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay isdhexgalka bulshada wararka dibaddana waxaa ugu dooran waxay soo taraya cambaareynta gantaalkii riddada dheeraa oo ay tijaabisay kuuriyada waqooyi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho haatanna kusoo dhawaada isagiiyo dhan guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa kulan la qaatay haweenka kaasi oo looga hadlayay sidii haweenka ay baarlamaanka soo socda uga heli lahaayeen qoondadii loo ballanqaaday ee ah boqolkiiba soddon masre bashiir cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa kulankan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maantay la qaatay qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ayaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa in haweenka soomaalida ee baarlamaanka tobnaad ee soo socda ay ugu heli lahaayeen qoondadooda ah in golayaasha baarlamaanka ay haweenku ka helaan boqolkiiba soddon waxaana goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ujeedada kulankaani ayaa ahay sidii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee haweenku ugu soo gudbin lahaayeen xabsida ay ka qabaan inay waayaan qoondadooda golayaasha baarlamaanka iyo sidii ay garab ugu siin lahaa guddoomiyaha baarlamaanku halganka ay ugu jiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen siyaasadda dalka guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe oo ugu horeyn kulanka ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay ahmiyadda kulankan uu leeyahay haweenka soomaaliyeed boqolkiiba soddon sidii loo xaqiijin lahaa in gabdhaha soomaaliyeed ay waajib ku tahay inay u istaagaan sidoo kale inay isu diyaariyaan tanguud oo dhici doonta hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka in iyadana ugu yaraan laba maxaan ku raha boqolkiiba konton ay haweenku ku yeeshaan
abwaan maryan jacayl oo ka mid ah qurba joogta soomaaliyeed oo kulanka ka jeedisay brambur ay kaga hadlayso sida uu guddoomiyaha baarlamaanku uu gacan uga siin karo haweenka soomaaliyeed hilista qoondadooda
soomaaligii dhabta ahaahayow salaan guddoon soomaaligii dhabta ahaahayow salaan guddoon gabdhihii soomaalibahaasaaka kuu fadhiyo soddonkiinad keentabahaasaaka kaa rabnaa
qaar ka mid ah haweenkii ka qaybgala kulanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya u soo gudbiya dareenka haweenka soomaaliyeed ee la xiriirta helista xaquuqda siyaasadeed gaar ahaan qoondada baarlamaanka guddoomiye maanta waxaan kuu hor fadhinaa annagoo og raxmadda aad u leedahay gabdhaha soomaaliyeed boqolkiiba soddon af baa laga sheegaayo qodobkaas inuu noqdo qodob dastuuri ah oo naloo ku qoro dastuurkeenna maantay gacanta lagu hayo haddaan naloo ku qorin qodobkaas wuxuu noqonayaa wax afka laga sheegay waxa gabdhahaan ay usoo horgicisanayaan waa soddonkii maalintaba soddon aadisiyaa la leeyahay wixiina dhexda ka baxaaya waxay ka cabaadayaan way rabaan in hadda adiga aa u riiriso maanta oo soddonkii aad meel u saarto annaga hortaa duub ma noqonayno sawdaayana noqon mayno laakiin gabdho kumentida ee dabagale odayaasha la fadhiista waayo horta gabdhuhu saas in loo ogaado u sheegta waa waa ogaa waa la isqabsanaayo
xildhibaan bibi khaliif oo ka mid ah haweenka baarlamaanka soomaaliya ayaa xustay in haweenka soomaalida ay dhibaato kala kulmaan odayaasha dhaqanka marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda
shalay qur-aankeena gabdhaha laguma lihin xaqooda in la soo saaro mar walba oo qur-aanka laakiin waxa dib noo dhigi waxa waaye dhaqanka aan leenahay dhaqanka aan leenahay haddana waxaad moodaa dhaqanka naftirkiisa siyaasadda inuu kortagay siyaasadda dhaqanka inuu kortagay step by step baan ka gudbaynaa haddaa xasuustii shalay markaan joognay ambakati oo lagu soo qoray dastuurkii waxaa lagu soo qoray boqol kiiba toban iyo laba in la siiyo lama helin waaa lasiiy waxaa la siiyey waxaan helnay boqol kiiba sideedan gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ugu dambeyn ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay in haweenka soomaaliyeed ay muhiim u yihiin horumarka dalka islamarkaana uu gacan ku siinayo dadaalka ay ku doonayaan sidai u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka soo socda anigu waxaan saxeexaa keliya markii codka codka aan tiri oo qaado baarlamaanka markaasa wax saxeexaa laakiin hadda dagaalaan wada aadayna annagoo dhan marka saan idin sheegay waxa weeyaan aan arrintaasi oo aad raadinaysaan oo tirada ah boqolkiiba inta matalaada oo la doonaayo aan magaciisi u wada duubanno ha ku soo baxdo sharci oo la ansixiyey oo madaxweynahana uu saxo golahana uu ansixiyey aan ku samayno caawa intaasaan ku kala seexanaynaa laakiin waxaa waaye marka albaabkaas aan ka baxno qof walba meeshuu ku dagaal tagay waa yaqaanaay aniga xildhibaanada ii daayay iyo madaxweynaha idinkan cumaraa idin daayo iyo xildhibaanada
shirkii madasha wadatashiga heerka qale ee lagu go'aamiyey nuuca doorasho ee la filayo in dalkeenna ay ka qabsoonto bisha agosto ee sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaa ka mid ahaa afartii qodob ee laga soo saaray in haweenka soomaaliyeed ay golayaasha baarlamaanka ay ku yeeshaan boqolkiiba soddon
nasre bashiir cali ayay taasi ahayd maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee magaalada marka oo gacanta ugu jirta ciidamada xoogga iyo kuwa howlgalka amisom faahfaahinta warkani waxaa inoo haya maxamed yuusuf ibraahim aadan najaaxi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo wareysi siiyey raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in xaalada degmada marka ay tahay mid aada u degan sugidda ammaankana ay ka wada qayb qaadanayaan ciidamada amisom ciidamada dowladda oo gacan ka helaya dadka shacabka ah ee degmadaasi ku nool gudoomiyaha ayaa tilmaamay in mararka qaar ay dhici karto in kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab inay kusoo dhex dhuuntaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaano ka mid ah gobolka shabeellada hoose magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda hadda way sugan tahay ciidanka dalka soomaaliya oo amisom ayaa jooga degenaansho fiican ayaa ka jira joogi fiican ayaa jira wax dhibaataana hadda kama jiraan dadka shacabka oo degmada degan mar walbaba hay-adaha amniga way la shaqeeyaan waa sax xaala arrin way jirtaa oo ciidanka xooga dalka soomaaliya marka laga reebo ciidankii booliska nabad sugadii hadda magaalada ma joogaan nabad sidii markii hore ay uga soo baxeen ayay uga maqan yihiin mana garanayno annaga sababta ay uga maqan yihiin laakiin ciidanka xooga dalka soomaaliya amisom ayaa jooga shacabkii ayagana hadda wada shaqeynaa ka dhexaysa hadda wax dhibaataa kama jiraan oo dhinacooda way wada shaqeeyaan way isgarabsadaan xogta way isdhaafsadaan marka shacabka mar walbaba waxay diyaar u yihiin inay garabsiyaan dowladooda iyo ciidankooda inay garabsiyaan ay diyaar u yihiin
ibraahim aadan waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mar uu soo hadal qaaday dhanka dadka shacabka ah ayaa waxa uu kula dardaarmay in dadka ku nool gobolka shabeellada hoose looga baahan yahay inay gacan siiyaan ciidamada walaalahooda ah ee naftooda u huray in dhibaatada ay ka dulqaadaan dadka ku nool gobolka shabeellada hoose maleeshiyaadka nabadiidka ee kooxda al-shabaab ayaa mararka qaar kusoo dhex dhuuntaa dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi si ay markaasi u dhibaateeyaan dadka shacabka ah balse iskaashi xoogan oo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo dadka shacabka ah ayaa looga hortagaa dhageer walba oo ay soo maleegaan maleeshiyaadka nabadiidka ee kooxda al-shabaab
weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya oo baaqnabadeed u diray ururka ahlu sunna ee fadhigooda uu yahay magaalada dhuuso mareeb balse iminka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte qaalib ayaa waxa uu sheegay in booliiska soomaaliya ciidan iyo saraakiilba looga baahan yahay in ay mas-uuliyad iska saaraan sugidda ammaanka shacabka waxaana uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay dareensan tahay baahida ciidamada booliiska ayna wax ka qaban doonto
micneheed waa maxay waa inay jirtaa inay saaxiib u leeyahay dadkii markaa doonayay sharciga inuu ilaaliyo sitaa loo helo waxay ku xidhnaanaysaa maadaama dibidhis iyo dibahabeyn lagu samaynayo qaabka iyo nooca booliiska aan rabno booliis noocee baan doonayna ninka askariga ee booliska boolis caynkee baanu ka rabna yani ilaa imaka weli maynaan dhifaan garan waxyaalahaan rabno waa kaawe markuu intaasoo traininga qaato booliskee baynu rabnaa ma yahay booliska maanta jooga ka aynu rabnay inuu noqdo haddaanu ahayn sideen markaa bedeli karayna waxaana ku imanaysaa in la dhiso tayada booliska marka xigta arrin kalaa jiroo ah marka laga hadlayo dib u habeynta u taabtayna generaal generaal maxamed sheekh u taabtay waxa weeyaan sidee buu noqonayaa booliskii bilo berigii hore boolis keliya ayaa jiro dhexe maanta laakiin way isbedeshay dowlado federaalaa yimi siduu isku xidhki noqonaya qaabkuu boolisku u shaqaynaya nidaamkee buu qaadanaya sidee looga looga dhaqangeliyaa nidaamka federaaliga booliiska dhexdiisa darajadeed buu noqonayaa ka jooga maxaa la degmada ama tuulada jooga ilaa ka jooga maxaa la yidhahdaa dowladda dhexe siday noqonaysaa isku xidhkiisa u noqonaya waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha ina hor yaalla ee runtii loo baahan yahay in la taabto ta saddexaad oo jirta waxa weeye boolisku siduu sheegay janaal bashiir wuxuu ka kooban yahay mujtamac oo dhan hadday tahay ilaalintii cashuuraha hadday tahay dembi baaristii hadday tahay yani in ya wadooyinka in amniga wadooyinka hadday tahay maxaa la yidhahdaa wax kasta oo soo qaato booliisku wuxuu leeyahay waa inuu yeeshaa expertisekii ama maana khubaradii looga baahnaa ina ina ina ina inay ka hawlgalaan
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte khaalib ayuu kaasi ahaa oo hadalkaasi ka jeegdiyey kormeer uu ku tagay qaar ka mid ah xarumaha booliiska uu ku leeyahay magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya oo ku sugan magaalada dekedale ee hobyo ee gobolka midooda ayaa waxa uu ururka ahlu sunna ee fadhigooda u yahay magaalada dhuuso mareeb ugu baaqay in ay nabadda qaataan oo ay yimaadaan miiska wadahadalka yuusha cabdulaahi cumar wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo ku sugan magaalada hobyo ayaa baaq nabadeed u diray ururka ahlu sunna ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb wasiirka ayaa ka codsaday madaxweynaha galmudug inuu culayska saaro xalinta arrinta magaalada dhuusamareeb oo ah caasimada maamulka galmudug taasoo uu sheegay inay caqabad ku tahay maamulka cabdiraxmaan odowa ayaa dhanka kale sheegay in uu dhammaaday wakhtigii colaadda waxaana sidaas awgeed uu ugu baaqay ahlu sunna in ay qaataan nabadda oo wax weliba lagu dhammeeyo miiska wadahadalka mudaan madaxweyne waxaan kaloo aada kaagana mahad celinaynaa kuuguna dhiiragelinayna dhuusamareebna in culayska intaan la eg oo wadahadal la saaro la xaliyo arrinta dhuusamareeb waa ogah tahay waadna ka waraysaa in aan intii dhisidda maamulka aan ku jirnay aan wadahadal dheer la galnay gruubka jooga dhuusamareeb waxaan rabnaa inaan u sheegno reer galmudug weeye lagama xigo waxay u baahan yihiinna miiska wadahadalka unbay ku qaadan karaan waa dhammaatay waktigii nin qora leh qoray oo meel ku haysanay marka waxaan rabaa inaan u sheego kooxda joogta dhuusamareeb qorayga waktigiisii waa dhammaaday hadday culimo yihiin qorayga waktigiisii waa dhammaaday qoray isqarxinaya bisaa soo haray inaysa qoraga isqarxinaya inaysa qoraga isqarxinaya garab u noqonin waddanka in laga qabtaa la rabaa qoraga isqarxinaya marka haddii hadda qoragooda uu ku dhex dhunto ma fiicnaanayso hadday wax tabanayaan madaxweynihii waa kanaa maamulka reer galmudugna waa la hadalnay annaguna waa ka sii koraynaa waxaan ogolnahay miiska wadahadalka wixii ay ku helaan in lagu siiyo marka mar kale iyo mar kale waxaan u sheegaynaa runtii arrintaasi waxay ku tahay culays badan maamulka dowlad goboleedka galmudug in lasoo abjaro oo ay caqliga caqligu shaqeeyana waa codsanaynaa haddii ilaa yidhahdo maamulka galmudug ayaa wada dadaalo lagu dhammaystirayo wadahadallada ahlu sunna si maamulka uu u tago xarunta magaalada dhuusamareeb
tababar lagu baranayo tabinta wararka la xiriira arrimaha bini'aadanimada oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug islamarkaana ay soo qabanqaabisay idaacadda ergo ayaa waxa uu ka furmay magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxaana ka qayb galaya wariyaal ka kala yimid gobolada galguduud iyo sidoo kale hiiraan faafaahinta warkani waxaa magaalada cadaado ka soo diray maxamuud cabdidiirshe tobabarkan maanta ka furmay magaalada cadaadow ayaa waxaa soo qabanqaabisay idaacadda ergo iyadoo ay ka soo qayb galeen toban iyo saddex wariye oo ka kala socda degmooyin ka mid a hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo muddada afartan maalina ay u socdo tobabarka ku baran doonaa tabinta wararka arrimaha bini'aadanimada munaasabadda furitaanka tobabarka waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal casir maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale muxyidiin axmed roblet iyo iftiraha raadiyo ergo ayaa sheegay in tobabarkan uu yahay mid sare loogu qaadayo xirfadda wariyaasha aan inta badan helin fursadaha noocaana waayo wararka arrimaha bini'aadanimadu waxay ka mid yihiin sheekooyinka ugu muhiimsan ay dadka soomaaliyeed ay tahay in ay maqlaan marka wariyaasha halkan aan isugu keennay ee qeybo ka mida hiiraan iyo galguduud ka kala yimi idaacado ku yaala waa wariyaal dhallinyaro ah oo da'yar oo qaarkood aan horay u helin tababar la xiriira warfaafinta iyo habka warka loo tabiyo iskaba dhaaf tabinta gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada mudan waayo soomaalidu dhan ma wada ahan siyaasiyiin ma wadan ahan hogaamiyayaal marka dadka waa inaanan loo sheegin siyaasadoo keliya qaar ka mid a wariyaasha ka qayb galaya tobabarkan ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inuu ahmiyad weyn u leeyahay aqoon kororsigan anigu waa xamdi faarac cusmaan een waxaan ka socdaa warbaahinta hiiraan weyn ee gobolka hiiraan een dabcan tababarkani waa tababarkii ugu horreeyey ee warbaahineed ee aan ka qayb galo oo aan nasiibna u yeesho maanta een tababarkani ay noo qabanayaan warbaahinta een radio ergo een codka arrimaha bini'aadanimada dabcan een aad baan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa een waxyaabo fara badan inaan ka kororso doono een tababarkani een si aad ani gaar ahaan xamdi muhiimada ayuu ii leeyahay waxaan jeclahay wax badan oo iga maqan inaan ka faa'iidaysto tababarkan waxaan rajaynayaa in wax badan uu ka bedelo mihnaddayda saxaafadeed oo aan inta badan diiradda saari jiray arrimaha siyaasadda laakiin markaan noqdo waxaan rajaynayaa inaan tababarkayga uu ku salaysnaado wixii halkaan ka faa'iidaystay ah sidii aan usoo tabin lahaa wararka inta badan ku saabsan arrimaha bini'aadanimada gudoomiyaha golaha baarlamanka galmudug cali gacal casir ayaa dhallinyarada wariyaasha ah kula dardaarmay in mihnadooda horumarka dalka iyo nabadgelyada ay kaga qayb qaataan waxaan rabaa inaan aadayda kugu tartarsiiyo tababarkan inaad ka faa'iidaysataan inaad ku soo baxdaan maaragtay dhallinyaro berrita ummadda soomaaliyeed ee wax gaarsiin karta waxa ay sheegayaan ayagu waxaad ogtihiin kulligiin oo aad ka baxan tihiin idaacadaha markaad qaarkood aad dhegaysataan qaar badan oo adinka laftirkiina wariyaasha aad dhexdiinna aad arki kartaan inay maaragtay sidii ay wax u baahinayaan ama sidai ay wax u sheegayaan ama wararka sidai ay u qaadanayaan in ay yihiin maaragtay inayna tababarrayn oo aad garanaysaan ama haddii kale ay wax ka dhiman yihiin laakiin waa faa'iido waxaan rabnaa inaad ummaddatan kala shaqaysaan nabadda inaad kala shaqaysaan horumarka inaad wacyigelin ku samaysaan si ummadda ay isula lu qabsato ummaddani waa hartay maxamuud cabdidiirshe warbaahinta qaranka cadaado
waxaa ugu dooroon kun iyo toddoba boqol oo askari oo ka kala socda afrika yurub iyo maraykanka ayaa ka qaybgelaya layli military oo ka bilowday dalka senegal taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu kordhinayo wada shaqaynta ka gudbidda xuduudaha ee lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada waxaa jiray weeraro kooxahaasi ay dhowaanahan ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso halka dhibaatada nigeria ay weli halis weyn ku tahay gobolka galbeedka afrika waxaa sare u kacaya awoodda iyo tayada ciidamada dhexdooda sidaasi waxaa sheegay sarkaal sare oo ciidamada maraykanka ka mid ah oo goobta layliga ku sugan waxa ayna isla adeegsanayaan farsamada qalabka hannaanka iyo sidoo kale fikrad midaysan aragtida tababarka maanta bilowday oo saddex isbuuc qaadan doona waxa ay tahay sidii loo heli lahaa ciidamo qaran oo si wada jir ah oga shaqayn kara ka hortegidda argagixisada aragtida saxda ah ee kooxaha galbeedka afrika waxa ay si dhaba u soo baxday bishii lasoo dhaafay markii koox ay weerar ku qaaday hoteel ku yaala dalka burkina faso ayna ku dileen soddon qof tan iyo markaa dalalka aan la bartilmaameedsan hase ahaatee halista ku jira sida senegaal iyo evricost waxa ay xoojiyeen ammaankooda dalka senegaal roondada ayaa la kordhiyey ciidamo booliis ah ayaana ilaalinaya hoteelada iyo suuqyada laga dukaamaysto ee dadka ajaanibta ah ay ku badan yihiin ugu yaraan toban qof oo looga shakisan yahay in ay qayb ka yihiin shabakad argagixiso ayaa dalka senegaal lagu xiray saddexdii bil ee lasoo dhaafay warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii uu seego waxay ka heli kartaa radio muqdisho net